galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa maalin isniina bisha febraayo waa shan sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somaali com idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiin doona cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah saare cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda yada galabnimona dhegaystayaal waxaa ka mid ah doonsidey xamuul oo ku degtay meel u dhow dekedda magaalada boosaaso sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan oo aan idiin haynaa dowladda soomaaliya oo ka hadashay daqliga u soo xarooday sannadkii hore
sannadkaa waxaa noo qabsoomay waxaa ka mid ah dee horta inaan wixii lanooga baahnaa ee geedi socodka dayndhaafka dayncafiska wixii lanooga baahnaa oo ah lacag intaa leeg inaan idinka soo ururinno waad noo keentaan waa cashuura ah inaan kaa gaadhnay baa ah wax lagu faani karo maxaa ka jira in ururka daaciisha dad uu ku dilay magaalada afgooya dhowaan nimanka ay dileen ninkii shacab uu ahay nin iskool dhiganayay oo jaamacadna xamarka dhigto intana macallin iskoolkaay ayuu ahaa ma aha nin askari ah ma aha nin dawlad u shaqeeyo sida annaga aan ku wareysannay dadkii oo eheladiisa iyo dadka yaqaano marka nin iska shacab uu ahay marka nin iska shacaba wax walba ay maarata ay sameeyaan ay ku faanaan dilkiiayba ku faanaanba oo qofka muslimka intay dilaan iska cararaan doodii gaabneed iyo qodobo kaleba waan idiin wada haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida kooxda philadelphia eagles ayaa markii ugu horreysay ku guulaysatay koobka national football leaga dalkan maraykanka xalay kadib markii cayaar kama dambeys ah oo loo yaqaano suberboolka ay xalay ku garaacday kooxda new england patriotics haddaba ciyaarta finalka ee suberboolka oo xalay ka dhacday magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ayaa waxaa koob iyo afartan ku badisay kooxda philadelphia oo kaga adkaatay soddon iyo saddexdii ay heleen kooxdii kale la ciyaaraysay new england finalka ayaa waxaa xalay u ahaa koobkii konton iyo labaad ee tartanka ciyaaraha n l f ta ee dalkan maraykanka kooxda eagles ayaa laba jeer oo horey soo gaartay finalka sanadkii kun sagaal boqol sideetan iyo kowdii ayaa waxa ay ciyaar kama dambeysa ay kaga badisay kooxda oakland riderska halka sanadkii labadii kun iyo shantiina ay ku lumisay suberboolka kooxda new england oo markaasi ka qaaday xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka rex tillerson ayaa sheegay in maraykanku uu eegayo sidii uu xanibi lahaa iibka saliidda venezuela si cadaadis loo saaro dalkaasi tylerson oo ku guda jira booqasho uu ku joogo dalka argentiin ayaa haddii shalay kulan uu la yeeshay madaxda dalkaasi kadib hadal ujeediyey ka shanqariyey suurtagalnimada cunaqabatayn dhanka saliidda ah oo la saaro dalkaasi si loo xaqiijiyo doorasho xor iyo xalaala oo ka qabsoonta dalkaasi isagoo intaasi ku daray inuu doonayo inuu helo jid lagu joojiyo saamaynta taba ee ay ku yeelan karto cunaqabatayntaasi shirkadaha saliidda ka ganacsada ee maraykanka kuwaas oo ku tiirsan saliidda venezuela iyo weliba dalalka kale gobolka dalka venezuela ayaa dalka saddexaad ee maraykanka uu saliidda ka soo dhoofsado waxaanay shirkadaha saliiddu sheegayaan in xayiraada la saaro soo dejinta saliidda venezuela ay dhaawici doonto ama ay dhaawici karto shaqooyinka dalka maraykanka islamarkaana ay sare u qaadi karto qiimaha gaasta dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay aaminsan tahay in waddanka ruushka uu ka dhabayn doono heshiis labageesooda oo ku saabsan yaraynta hubka oo bilowday maanta oo isniina sannad guuradiisa markii kale maraykanka ayaa waxa uu ka dalbaday meelmarinta xadidaadda heshiiskan oo bilowday agosto labadii kun iyo toddobiyo tobankii maantana sanad guur ay u tahay inay sii wado dowladda ruushka waxaan qiimeynaynaa wakhtigan in ruushka horumar uu ka gaarayo inuu ku ekaado intii loogu talagalay xadidaadda hubkan mana hayna sabab ay tahay in lagu rumaysan waayo dowladda ruushka inaysan xadidi doonin intii looga baahnaa hubka ayaa lagu sheegay war qoraala oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka maraykanka heshiiskan ayaa ahaa mid la saxiixay abriil sideededii sanadkii labadii kun iyo tobankii waxa uuna dhaqan galay sanadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii bishii febraayo waxaase uu ahaa sanad walbaba mid lasoo cusboonaysiinayay heshiiskan ayaa maraykanka iyo ruushka waxa uu ka xadidayaa inay yeeshaan wax ka badan kun shan boqol iyo konton madaxyada nukliyeerka waxaana sidoo kaleeto uu dhigayaa gantaalada qaaradaha isaga goosha in la yareeyo bambooyinka culus iyo sidoo kale gantaalada cinjirka ka samaysan isticmaalkooda dacwaddii ugu horreysay ee loo haysto saalax cabdisalaam oo ka eedaysan wararkii weerarkii ka dhacay magaalada baariis ee caasimadda dalka faransiiska ayaa maanta ka furantay magaalada bruseles ee dalkaasi beljim iyadoo ammaanka aada loo adkeeyey islamarkaana goobta maxkamaddu ka bilaabantay si xooggan ay dadku yimaadeen saalax cabdisalaam oo da-diisu tahay siddeed iyo labaatan jir ayaa ka soo muuqday maxkamadda isagoo ay wadaan ciidamada ammaanku sida ay sheegeen warfidyaenada xarunta maxkamadda ku sugnaa waxaana uu diiday in uu sare u kaco amaba uu ismuujiyo kadib markii xaakimka maxkamaddu uu ka codsaday iyadoo ay ku heliyaan amaba uu ku weheliyo dacwaddani sufyaan ayaari oo isna ah afar iyo labaatan jir u dhashay dalka tunisiya dacwaddan oo socon doonta muddo afar maalmood ah ayaan si toosa u eegi doonin weeraradii bishii noofembar ka dhacay magaalada baariis ee ay ku dhinteen boqol iyo soddonka qof taasoo la aaminsan yahay in saalax cabdisalaam uu yahay qofka keliya ee ka nool kuwii ku lugta lahaa iyadoo kadibna bishii march ay ciidamada ammaanku ku toogteen xilli uu baxs lahaa balse waxaa si dhow looga rajo qabaa inay muujiso xidhiirka ka dhexeeya dhacdadaasi weerarka baariis iyo weerarkii weeraradii sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii ka dhacay garoonka diyaaradaha ee iyo weliba goobta tareenada laga raacay ee magaalada bruseles
galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal warkaasi wuxuu idinkaga imaanayaa v o a washington iyo idaacadda galabnimo wasiirka maaliyadda soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey daqliga u soo xarooday dowladda soomaaliya sanadkii hore tallaabo uu ku sheegay inay qayb ka tahay shuruudo ay hordhigtay hay-adda lacagta adduunka wasiirka ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho wuxuuna sheegay in dowladda soomaaliya ay soo xaraysay lacag dhan boqol afartan iyo kow milyan oo dollar warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray waryaheena cabduqaadir maxamed cabdulle wasiir cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa shir jaraa'id oo ku qabta xafiiskiisa ku sheegay in sanadkii tegay dowladda soomaaliya soo xaraysa dakhli dhan boqol afartan kow milyan taasi oo ahayd shuruuday hore u hordhigtay hay-adda lacagta adduunka i m f maamulka maaliyadeed sanadkaa waxaa noo qabsoomay waxaa ka mid ah dee horta inaan wixii lanooga baahnaa ee geedi socodka deyndhaafka deyn cafiska wixii lanooga baahnaa oo ah lacag intaa leeg inaan idinka soo urorino waa noo keentaan waa cashuura ah inaan kaa gaadhnay baa ah wax lagu faani karo waxaa laynooga baahnaa laguna heshiiyey waxay ahayd inaan soo ururino lacag gaadha boqol iyo toddobiyo soddon milyan boqol iyo toddobiyo soddon milyan marka laga soo bilaabo sanadka bego bilowgiisii laba kun iyo toddobiyo tobanka ilaa disembar koob iyo soddonkeedii annagu markaa waxaan gaadhnay in intaa ka badan ilaa shan milyan dhaaftay boqol iyo boqol iyo koob iyo afartan milyan ayaan gaadhsiinay wasiir beyle ayaa sheegay in dib habeen ballaaran ay ku sameeyeen hannaankay ku soo xaroodaan canshuuraha dowladda oo hadda gacanta dowladda oo keliya lagu soo xareeyo waxalla wixii aan dowladda ahayn ee lacaga ururin jiray dowladda u ururin jiray inay dowladda kusoo wareegto inay dowladda kusoo wareegto kambaniyadii qaadi jiray transmiteraalaha kambaniyadii qaadi jiray waxaana la shaabadeeyo notriga la yidhaahdo kambaniyadii shatiyada qaadi jiray kala wada goongoonida ahaa waxaasoo dhanba inay inagu la soo wareegno dowladnimaday ka mid tahay waana inoo suuro gashay waxaan filayaa maanta inaanay jirin kambaniyo fara badan ama hay-ada khaas ahoo fara badan hadday jiraanba oo lacag qaada inay jiraan u malayn maayo soo wanaagsanaanta hanaanka ururinta lacagaha soomaaliya ayaa ah dhaba wanaagsan oo keeni karaya in soomaaliya laga cafiyo deymihii lagu lahaa sida shirkiisa jaraa'id uu ku sheegay wasiirka maaliyadda cabdiraxmaan ducaale beele waxa markaa aan deedi socodkeeda ku jirraa maanta deynta in laynaga cafiyo naaw deyntoo laynaga cafiyo waxyaalo badan baa ka horeeya waxaa ka horeeya inagu nidaamkeena inaan sii wadno waxaa ka horeeya inaan isku fillaan inaan gaadhino ku tala jirro taladeedan hayno waxaa ka horeeya qof waloo soomaaliyeedba wuxuu ku dari kara ku tari kara dalkan inuu jeebka gacanta geliyo ku tar- ku taro ayaa ka horeysa
dowladda soomaaliya ayaa dhowaan bilowday in canshuurta loo dhaadhiciyo heer hoose oo canshuur laga qaado adeegyaday bixiyaan hoteelada maqaaxiyaha iyo shaqaalaha madaxa bannaan ee dowladda aanu shaqaynin marka waxay noqotay inaan qoladii hoteelada la shiro inaan qolada electricityga iyo lay- laydhka iyo biyaha iibsa la shiro inaan qolada cabelka soo gelisa telefishinka la shiro inaan qolada biya e- e- xawaaladaha la shiro baanaka la shiro inaan qolada qaadka ku shaqala la shiro qolo wal oo wax ku shaqalaba la shiro oo aan maalmo la shiro maalmo oo aan isla fahamno horta waxaan doonayna wuxuu yahay dad- dadku sas bay wada qabaan inaan saska ka saaro yaa doonayna anaguna saska inaan ka saaro waxaan halkay gelayaana aanu sheegno sidaa dalkana usoo kabanayaana aanu sheegno inay wax nagala qabtaanna aanu sheegno dakhliga dhaqaale ee dowladda dhexe wuxuu ka yimaadaa ilaha dhaqaalee muqdisho sida dekedda iyo garoonka muqdisho haddaba waa maxay sababta su-aashaas ayaan weydiiyey wasiir cabdiraxmaan ducaale beyle dekeda kismaayo wax ka soo baxa iyo dekeda muqdisho wax ka soo baxa isku mid noqon maayaan isku mid waxaanay noqonayn ilma adeerayaalow dekeda muqdisho waa caasimadii nationkan weeyaan dekedeedu dekedaha kale oo dhan way ka weyntahay sababtay uga weyntaha waa garan karta dadka soomaalida oo dhan oo meel isugu yimi waxay yidhahdeen caasimadeenu halkan weyn markaasaa waxay yidhahdeen turki ow kaalayo dekeda muqdisho noo weyneen kismaayo weyne maynaan odhan boosaasana weyne maynaan odhan jaamaca miya jiliba dhulkaa weyne maynaan odhan tan weyne baan ku nihi waxaan idhi turkiya ow kaalayo waddooyinka muqdisho noo dhis miyaan ku nihi meel kala dhis meeshaan inagu dhis inagu dhisi laha laakiin innaga giddigan baan nidhi caasimadda iyada noo hagaaji therefore caasimadda waxaa ka soo gala uu ka badan yahay meelaha kale waxa ka soo wasiirka maaliyadda soomaaliya ayaa sheegay in qorshaha lagu daabacayo lacagta shilinka soomaaliga ay socoto balse ay ku xaynaaban yihiin daruufo dhaqaale oo baaxad leh waayo lacagta lacagta shilinka ah horta lacag marka dalku sidan oo kale noqdo ee uu lacag beelo sida loo soo abaabulaya loo soo abaqaalaya ee loo soo yegleelaya wax fudud ma waxyaalo far- fara badan fara badan baa laga soo shaqeeyey halkii ugu dambeysay ayaan iminka joognaa Eh, waxaanay nagala shaqaynaysaa hey- hay-adda lacagta ee adduunyada ay nagala shaqaynaysaa Eh, lacagta waa laisla gaadhay jajabkeeda waa laisla gaadhay noocay noqonaysa waa laisla gaadhay waxa maanta laga shaqaynaya wax weeye lacagta eh, printingkeeda ayaa kharash jooga afartan konton milyan oo dollar baa loo baahan yahay si mashiinada iyo lacagta printingkeeda koskeeda loo bixiyo afartanka iyo kontonka milyan ayaa la doonayaa in in cidayna siiso ya ilaa weynaga mushaarooyinkeena bayna karayni cidayna siiso kuwaana i m f ka ka shaqaynaya hay-adda caalamka lacagta iyaga hay-adda ca- lacagta caalamka ayaa ka shaqaynaysa markay taa soo gabagabeeyaan waan u malaynaya inay tahay dhowrka bilooda imika inagu soo aadan wasiirka maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa dhowr jeer oo hore shiro uu qabto ku alceliyey in hadday jirto soo kabasho dhanka dhaqaalaha ah hay-adaha adduunkana ay muujinayaan kalsoonin wanaagsan oo la xiriirta hannaanka dakhliga soomaaliya cabdulqaadir okey v o a muqdisho
wararka ka imanaya magaalada boosaaso ayaa sheegaya in doon sidee xamuula boqolaal tan ah ay ku caariday meel u dhow dekedda boosaaso doontan ayaa la sheegay inay ka timi dalka imaaraadka carabta aanay u rarnayd ee ganacsato soomaaliya inta aanay degin ka hor ayaa la sheegay in doontan ay isku dayday inay ku soo xidhato magaalada boosaaso dekedeeda balse aanay taasi dhicin warbixintan waxaa magaalada boosaaso nooga soo dirtay wariyaha v o eda faadumo yaasiin jaamac doonidan oo lagu magacaabo al-xafiis ayaa siday shixnad ganacsi oo ay ka soo qaaday dalka imaaraadka carabta waxaana ka mid ahaa shixnadda gaadiid gaaraya konton iyo toddoba gaari oo isugu jira gaadiidka xamuulka iyo kuwa xaragada ee yaryar ganacsade cabdulaahi maxamed cumar oo ah wakiilka doontan ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay waxa uu ku sheegay in doonidu ay hayn weyday dabaysha xoogga leh ee dhacaysay islamarkaasna ay siday xamuul culus oo dhan kun iyo siddeed boqol oo tan waxaa kale oo wakiilku sheegay in maamulka dekeddu uu diiday in doontu ay ku soo xirato dekedda gudaheeda doonta tan waxay ka soo dhooftay dubey waxaa la dhahaa alxafiis waxayna timi shalay xilli duhuradii ah waa lasoo fasaxay ka bacdi gelinkii dabadabayl baa soo dhacday qolada dekada waxaan ka codsanay inay doonta noo soo xiraaneen noogama suuro gelin ka bacdi doontii mar labaad casarkii way nagu qaylisay dabayshiina way soo xoogsatay waan la hadalnay doonta soo xiraan nidhi noogama suuro gelin ka bacdi waan ka tagnay casarkii ee maqhribkii baanu soo noqonnay waanu nimi annagoo ganacsada badan iyo mas-uuliintii oo dhan oo dekadaha doonta la soo xiraan nidhi way soo xiri diideen way ma soo xiri karo amar baa yaal dekeda shan saac wixii ka dambeeya inaan la soo xiri karin dekeda andooyin gudaha soo geli karin galabnimo ka bacdi waxaan nidhi doonta waxaa dabayl ayaa ku socota aan caadi ahayn waana arrin culus oo maarata xadarkeeda leh hanti badan baa saaran doonta dhibbaa jidha doonta waxaan codsanaynaa in la soo geliyo dekeda la soo geliyo waa la diiday shixnadda ganacsi ee doontanu ay siday ayaa ganacsada cabdulaahi waxa uu ku tilmaamay adduun dhan toddoba malyan oo doolar bilaa waxaa saaran seben malyuun ka yar ma saara waayo shirkadaha boosaaso oo dhan bay u rarantahay ilaa xamar ilaa hargeysa shirkadaha dalkaoo dhan bay u rarantay waana kun iyo siddeed boqoloo tan waa doon weyn hantida intaa leeg bayna sidaa wax ka badbaaday doontii ma jiro waad u jeedaan meelay taallaa ilaa iminka wax ka badbaadayna ma jiro wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda siciid maxamed raage oo shir jaraa'id maanta ku qabtay gudaha dekeda magaalada boosaaso ayaa sheegay inaysan jirin amar ay ku bixiyeen mas-uuliyiinta dekeddu in doonidu ay gudaha ku soo xirato dekedda yacni waxay doontaa hanagu noqoto aakhirkii walow ay aada risku ahayd haddana waxaanu ku khasabnay kambanigii in doontii la soo xidho ama dadkii maamulka lahaa runtii khatar ay ahayd mas-uuliyaddaas doontaas ku dhacday runtii anigu waxaan aaminsanahay waxaa iskale kabtanka markii kabtanku isagaa mas-uulka ah gaadiidka uu wado iyo dadka iyo badaacadda ma ahayn midnight waxay doonta ha dhacdo in lagu dadaalo bay ahayd meesheeda in lagu badbaadiyo inta dee waktigu maaragtay wimanaayo cabaar ka bacdi within minutesna runtii way istaagtay way istaageen dabayshii way istaagtay hadduu almiina waxay sugi lahaa waxay moodaa in xoogaa degdeg arrin degdega ay sameeyeen runtii waxaa laleeyahay waxaa jira kambanigaa diiday kanaa diiday ciddii diiday ma jirto waxaa weeye amar dowladeed buu ahaa amar baan ku bixiyey waxna la soo xidho haddana guddi baanu u qabanay haddaanu nahay gobol iyo degmo iyo ciidankii dekeda dhammaantayo waxaanu u qabanay guddi sidii aanu wixii aanu ka badbaadin karo uga badbaadino ama ha noqoto qalab aanu keenno aan uga keenno ama cid aan usoo helno ama wax halka looga sameeyo ha noqoto waxaa lagu jiraa maaragtay badbaadintii sidii loo badbaadin lahaa maxamed cabdikariin cabdalle oo ka mid ahaa ganacsatada ay doontani u rarayd ayaa dhibaatada dhacday waxa uu ku tilmaamay mas-uuliyad darro
annagu totali tamito waxaanu aragnaa arrinta halkaa ka dhacday inay tahay arrin u dhacday si mas-uuliyad darraa oo arxan darraa oo aan xil iska saari la'aan ay jidho xoolaha iyo hantida dadka shacabka iyo ganacsatada la iska saarahayo waxaana weeye sidii uu uba yimid maamulkan hadda uu mas-uulka ka yahay dekadda bool ee annagu wax tabashaanu ku jira tanna markii la sheegay arrinta tan inay doontaasi wax ka jiraan oo aysan badda hayn karin waxaan la rabnay inay badbaado wax la yidhaahdo la sameeyo oo mas-uuliyad la sameeyo si marka doonta aysan dekadda uga dhex degin ee hadday degaysa meelaheeda ay ugu degto bay iyagu ka xisaabtamayeen waxay diidanaayeen oo aysan xil iska saarin hantida iyo maalka gubanaya shaqo iskama ay saarin waxaa halkaa ka muuqanaysa inaan xoolaha dadka wax shaqaa lagu lahayn goobta ay doontu ku caariday oo aan sidaa uga fogayn dekadda magaalada boosaaso ayaa horraantii sannadka cusub waxaa ku soo caariday doonni xamuul iyo taaggii dekedda oo gurmud u fidiyey hase ahaatee maamulka iyo ganacsatada ayaa waxa ay ku howlan yihiin inay hantida saaran doonta badbaadiyaan inta aysan burburin dabaylaha iyo mawjadaha xoogga badan faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso
dhowaan ururka daacish ayaa sheegtay mas-uuliyadda dilal ka dhacay magaalada afgooye sida la yiri inkastoo aan la xaqiijin karin in dadka wax qaarijiya aan ku celiya halkaasi dhegeystayaal inkastoo aan la xaqiijin karin in dad wax qaarajiya oo daacad u ah daacish ay joogaan afgooya haddana waxaa la sheegayaa in dilalkaasi ay cabsi ku abuureen dadka kala duwan ee ku dhaqan magaalada iyadoo horena ay ururka al-shabaab weeraro ugu geysan jireen islamarkaasina ay dhibaato ka jirtay magaalada meelo kala duwan haddaba haaruun macruuf ayaa warkan cusub ka wareystay dhamme cabdulqaadir cusmaan mursal nuunow oo ah taliyaha saldhigga booliiska ee degmada afgooye wallaahi annaga ogaanteeni qolada ummadda soomaaliyeed caqabada ku ah oo nabadda diidan oo isheeg shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan arday ha noqoto waayeel ha noqoto culamo ha noqoto waxgarab ha noqdo nolosha u diidan unbaa dadkaas birmageedyada intay iska dilaan iska cararaan haddana marka qolyahan aad ka hadlaysa shabaab miyaa mise waa qolyo kale shabaab waa wax kale oo wax dilaaya oo ummad muslimka kasoo horjeeda annaga maba arkinba iyaga unbaa wax dilay iyaga unbaa sheegta haddana waa garta wax shacabka intay dilaanaya haddana ay ku faanaanay sheegtaan oo media iyo nabadba ay dhigaan ma maqashay in sidoo kale kasokow shabaab ururka daacish ay sheegteen mas-uuliyadda dad lagu dilay magaalada afgooy maya ma maqlin ma maqlin daacish iyo wax lamida annaga daacish iyo iyo ugus iyo al-shabaab waxa dhan isku mid laynooyin annaga wax hadda noo kala baxsan ba nimankaas annaga noo jiraanba qolada waa un iska uguskii ay noo wadiyiin wax wanaagsan hadda afkeena hata inuu qabto maba aanba kuwaas laakiin waxaa jirta shabakadaha baraha bulshadana way ku faafiyeen saxaafaddu way aragtay anugu aan arkay inay sheegteen toddobaadkii hore wiil dhalinyaro oo weliba ay sheegtay inay videona ka soo duubeen isagoo rasaas lagu dhufanayo gudaha magaalada afgooye waxaana sheegtay daacish wallaahi ni arrintaasi annaga wax na soo gaaray ama amacleyno ma ahan nimanka ay dileen ninka shacab u ahay nin iskool dhiganayay oo jaamacadna xamar ka dhigto intana macallin iskoolkaay ayuu ahaa ma aha nin iskariya ma aha nin dawlad u shaqeeyo sida annaga aan ku wareysanay dadka oo eheladiisa iyo dadka yaqaano marka dad nin iska shacab u ahayn marka nin iska shacaba wax walba ay maaragtay sameeyaan ay ku faanaan dilkiiayba ku faanaanba oo qofka muslimka intay dilaan iska cararaan marka abood oo iyaga maaragtay meelaha dadka joogana ay ku bartilmaameystaanna ma lahanoo dad iska shacaba meelaha jooga intay wax ku dhuftaan iska cararaan waa garta iyagu waxay sheegteen inuu ahaa nabad sugidaynu ka tirsanaa qofkay dileen wallaahi niyo annaga hadda kolley raboodka sida nagu soo gaaray ayaan ku gudbinayna ku helnay waxaas waxa meelaha ay ku burunbuuniyaan nabadsugidu la shaqaynaya iyo boliisku la socday iyo hebel shar hebel u aaday iyo waxaas unbay ummadda ay ku halaagaan wax ka jiran lama arko annaga nama soo gaarin raboodkaas mana helin marka dilkaa idinku miyaad xaqiijiseen oo caddayn baad u haysaa inay shabaab geysatay mise arrin aad hubtaan maahae waa tuhmaysaanu maya inay qof oo hadda iisheeg nin gurigiisa joogo oo dukaankiisa ilmihiisa ku dhex jiro inta looga dhex tago laiska dilaayo ma jiraan annaga inay nimankaas ay dileen ay baxsadeen goobtii annagaa tagnay marka annagaa caddaynayna inay meesha intay mooto ku imaadeen ninka intay dileen ayay tuuleen ku carareen oon annagii goobtii tagnay warbixinta sidii aan ku helnay marka qolaa hadda magaaladiina iisheeg dadka magaaladii magaalada qof oo maaragtay ku cusuban ama qofkii soo galo ama qofkii wax yeelayo inuu ka imaado shacabka waa kuu sheegayaan wax qarsoodi ma lahan waa garta waana la dabtaagan yahay insha allah hadheeraata dhawaato kulley sharcigaana la horkeeni doonaa mana laga hari doono cid kastoo nin muwaadin soomaaliyeed bilaa sabab la-aan bilaa sharci la-aan ay gacantooda ay ku fuliyeen ay sharciga gacantooda ay ku fuliyeen dileen mana laga hari doono sharcigaana la horkeeni doonaa marka arrintaa hadday iyagu sheegteen miyaydinaan taxadar ka muujinin oo arrintaa aydinaan sii baadhayn bal inay wax ka jiraan inay meesha joogaan taxadar weynaan ku jirnaa fawginaan baan ku jirnaa howlgallaan ku jirnaa habeeni maalinaan taagannahay marna annaga rabitaankooda iyo waxay ummadda u maleegayaan waa ka hortegeyna marna uguma dimacsanin annaga ma kula tahay daacish inay dad magacooda ku adeegaya waxna ku dilaya inay joogi karaan oo dabcanna waad waad la socotaa maya maya maya maya waxaas wax la bunbuuniyo ama la sheegaba ma ama wax ka jira lama arko annaga kuwaas iyo wax lamidaana deegaankeeni ma abood ay kusoo galaan ma hayaan mana joogi karaan mana isla joogeyn annaga iyaga wax meelaha kale un wadamadan kale iyo meelaha kale laga soo tuurtuuray iyo barbaganda ay fidinayaan mugi daacish oo meel degan iyo meel uguureysa iyo iyo al-shabaab iyo daacish annaga mid laynoo yihiinba mana kala saarayno haddaan ku weydiiyo su-aal guud oo ka baxsan daacish afgooye waxay ahayd meel shabaabku dhowr kilomitir ay u jiraan ilaa haddana dabcan way u jiraan dhowr jeer bay idinsoo weerareen magaaladay soo galeen waad ka saarteen way soo galeen waad ka saarteen xaggey leecsanaantu ka jirtaa wallaahi niyahow hadda kolley afgoy hadda ciidamada ku sugan habeeni maalin ay taagan yihiin waa ciidan u diyaarsan inay sugaan shacabka iyo dadka deegaanka ku nool iyo ciidooda inay dhiigooda u daataan u taagan yihiin waaye nimankaasna hadda niman wanaag iyo iisheeg iyo kala dambeyn iyo iyo iisheeg wada noolaasho shacabkaas iyo ummaddaas ayba kala ilaalinayaanba ma ogoloba marka sidaas darteedi waa u diyaarsan yihiin ciidamadeeni habeeni maalin bay u taagan yihiin isku day kasta ay sameeyaan waa la fashilinaa ilaahiyna waa fashiliyey annagana waa fashilinaynaa mar walbana waa laga hortegaya toodana insha allah uma noqon doonto mana soconayso waa gartay waxaad ii sheegtaa afgooye maxay muhiim ugu tahay amniga muqdisho bal wax yar ii sharax afgooye waxaa weye dhowr waddaa soo gasha waa wadadii keliya oo albuulaha dhinaca iisheeg ay kasoo gashay waa caasimada u dhowdahay marka sidaas darteed maadaama caasimadan ay u dhowdahay intaas oo haddana degmo iisheeg oo kasoo gasho ay kala bartamihii ay u tahay marka wadadii isku xirta ilaa geda ilaa bay bokool iyada soo martaa dhinacaana ilaa jibooyinka wadadii marka iyaday soo martaa sidaas laajligeedi marka aada iyo aad bay muhiim u tahay in xamar xaggeedii wixii kasoo gali kara culeyskeedii aada iyo aada u weyahay marka sidaas laajligeedi aad bay arrinteeda culeys u tahay
kaasi waxa uu ahaa cabdulqaadir cusmaan mursal oo taliyo saldhigga booliiska afgooye ah uu warramayay haaruun macruuf
galab waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ayaan mar kale idin leennahay waxaan weli ku guda jirnaa isla markaana aad naga dhegaysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington qaybihii kala duwanaa idaacadda galabnimo ayaan dhegaystayaal u gudbi doonaa qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo weliba sboortiskii ciyaarihii ugu dambeeyey ee dunida ka dhacay iyo qodobo kale balse marka hore wararkii caalamka oo rogaal celis ah
kooxda philadelphia eagles ayaa markii ugu horreysay ku guulaysatay koobka national football leaga dalkan maraykanka laga ciyaaro kadib markii ciyaar kama dambaysa oo loo yaqaana suber boolka ee xalay ku garaacday kooxda new england patriots haddaba ciyaartan finalka ee suberboolka oo xalay ka dhacday magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ayaa waxaa koob iyo afartan ku badisay kooxda philadelphia eagles oo kaga badisay soddon iyo saddexdii ay heleen kooxdii kale finalka xalay ayaa ahaa koobkii konton iyo labaad ee tartanka ciyaaraha n l f ta ee dalkan maraykanka xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka rex tallerson ayaa sheegay in maraykanku uu eegayo sidii uu xanibi lahaa iibka saliidda venezuela si cadaadis loo saara dalkaasi taylerson oo ku guda jira booqasho uu ku joogo dalka argentiin ayaa haddii shalay kulan uu la yeeshay madaxa dalkaasi hadal ujeediyey ka shanqariyey suurtagalnimada cunaqabatayn dhanka saliidda ah si loo xoojiyo doorasho xor iyo xalaal ah islamarkaana dalkaasi ka qabsoonta isagoo intaasi ku daray inuu doonayo in sidii loo heli lahaa jid lagu joojinayo saamaynta ee ay ku yeelan karto cunaqabatayntan shirkadaha saliidda ka ganacsada ee maraykanka ee ku tiirsan saliidda venezuela iyo weliba dalalka kale ee gobolka dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay aaminsan tahay in ruushka uu ka dhabeyn doono heshiiska labageesoodka ee ku saabsan yareynta hubka nukliyeerka bilowga maanta oo isniina sanad guurada mar kale maraykanku waxa uu ka dhabeeyey meelmarinta xadidaadda heshiiskan cusub ee bilowday sanadkii labadii kun iyo toddobiyo tobankii bishii agoosto waxaan qiimeynaynaa wakhtigan in ruushka uu horumar ka gaaro inuu xadido inta loogu talagalay xadidaadda hubka manahayna sabab ay taasi ku moobi weyso dowladda ruushkana ee ku meelmarin weyda ayaa lagu sheegay war qoraala oo kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka heshiiskan ayaa ahaa mid soo noqnoqday waxaase la saxiixay bishii abriil sideedeedii sanadkii labadii kun iyo tobankii dacwadda u horreysay ee loo haysto saalax cabdisalaam oo ku eedaysan weerarkii ka dhacay magaalada baris ee caasimadda dalka faransiiska ayaa maanta ka furantay magaalada bruseles iyadoo ammaanka aada loo adkeeyey islamarkaana goobta maxkamadda ay ka bilaabantay si xooggan loo yimi saalax cabdisalaan oo da'diisu ay tahay jir ayaa ka soo muuqday maxkamadda isagoo ay wadaan ciidamada ammaanku sida ay sheegeen warfidyeenada xarunta maxkamadda ku sugnaa waxaana uu diiday inuu sare u kaco kadib markii uu xaakimka maxkamaddu ka codsaday iyadoo dacwaddan uu ku weheliyo sufyaan ayaari oo isna afar iyo labaatan jir a una dhashay dalka tunisiya
markana waa xubinta dooda gaaban magaalada nairobi iga raal ahaada waa magaalada muqdisho waxaa kusoo diyaarisay wariyaheenna seenab abukar maxamed
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban maanta oo aynu ku eegayno guurka labada qof amaba lamaanayaasha da-doodu kala weyn tahay oo bulshada soomaaliyeed ay aragtiyo kala duwan ka muujinayaan waxaa dooda igala qaybgalaya abwaan xirsi dhuux maxamed iyo fanaanada xalwo maxamed naxar oo ka tirsan fanaaniinta hoballada waaberi waxaan ku horeynayaa abwaan xirsi dhuux sidee baad u aragtaa guurka labada qof ee da-doodu ay kala weyn tahay bismillahi raxmaan raxiim in ninku markuu nin weyn yahay uu guursado gabar yar ama islaantu markay weyn tahay ay guursato wiil yar labadaba faa'iida ku jirta marka koowaad arrimaha waxaa hogaaminayaa xagga calafka oo haddee wiilkan haddii calafkiisa uu ku jiro islaan weyn oo maarata aad uga da' weyn wuu guursanayaa xilashana meesha way soo gelaysaa oo wuxuu ugu xilan karaa dhaqaale inta badan boqolkiiba maaragtay boqol waxaa loogu xeshaa haweenka waaweyn oo wiilasha yaryaro ugu xeshaan dhaqaalaha sidoo kale ninka marna dhabankiisaa gadma marna dheeftiisaa gadanta gabadha yari waxay guursanaysaa ninka weyn si ay u hesho dhaqaale iyo nolol fiican iyo maarata soomaalidu way ka mahmaada waxay yidhaahdaan ninku dhali kara ayaa ku dhaqi kara marka iyadoo dhaqankeeda ka fekeraysa dhaqaale ahaan iyo nolol ahaan iyo wax kastaba waxaa u fiican iyadana inay guursato ninka weyn arrintaasna aad baan u taageersanahay in maaragtay qof walbaa qofka uu ka helo u guursado aad baad u mahadsantahay abwaan xirsidhuux dib baan kugu soo laabanayaa xalwo ayaan jeclahay markan inaan siiyo sidee baad u aragtaa xalwo guurka labada qof ee da-doodu ay kala weyn tahay waxaan u arkaa si qaladan anugu waxaan ogolahay inaan qof walba qofkii jinkiisa aan guursado haweenayda wiilka yar aadaysa way ku qaldan tahay sababtoo ah wiil asagoo kala ahay dhashay in dhuuxiisa bulumbulyo cunto wiilkeedana ayaduba ma ogola wiilkaan habartu dhashoo kale inay u daraysa alraa ka leexato odagaa kuu soo haray waase maqli jirin odayaasha gabdhaha la siiyo isagoo neef ka raadinaya gabadhaas ou rabaa cimri inuu ku yeesho bogsaas ma ogtiin cimriyow kusii dhalaa ninkaas markuu gabadhaas guursado gabadhu waxay noqonaysaa wax gabadh yara shan iyo toban jirka ahayd finishay noqonaysaa odagna wuxuu noqonaa jagjagle uu noqonaa tanu gabadha tan wiilkoo wax nagu cusub wax jiri jiray maaha waa in laga leexdaa wiilasha gabdha wiilashu waa inay jinkood raadsadaan odayaashuna waa inay ilaahay ka cabsadaan oo shilimaadka aysan dadka ku dufayn oo ay guursadaan jinkood waxa weeye horta inaad qof jinkaa a guursato wax macno ah ma samaynayso mithaal haddeer haddaan naag igu fila aniga aan konton jir aan ahay konton jir kale haddaan guursado wax macnaha guurkaygu ma samaynayo dhanka taranka haa gabadha way dhalaysaa yani faa'iido badanaa ku jirta islaamta weyn nafteeda dookheeda xaqay u leedahay in ay hesho guurkaaba saddex jid ku yimaada saddexda jid mid ka mid ah weeye kani ama lafihiisa xorsha ha noqdeen ama muxuu ahay bolomboliyo ha noqdeen kolley dhakhaatiirta waxaas waa howl dhakhtar u taalle xalwi ma aqaan soomaalidu hadda ma aqaan anigu berihii cilmi baaristan samaysay da loo fiiriyo maaha da'da waxaa ka weyn qanaacada gabadhii wiiliya waxay ku qanacsan tahay oday weyn wiilkii yaray waxba u qaban maayo wuu ku cayaarayaa inta ureeyuu furayaa bal waxay helaysaa oday inta muxuu ahaa go' shan yaardiya ku xambaara maxay ku falaysaa muxuu ahaa biibiinahan ku cayaaraya wiilkanina baagamuudo iska ahaa meelahan ceelgaabta iyo xamarweynuu taagnaa tusaale ahaan wuxuu helay islaam weyn oo kolkollo weyna xogaagiisay u laabtay maxaa dhacay isasaar buu haystaa gabar yaroo biibiilahoo dhaxanku dilaysa maxaa qorta u geliyey marka bahashu waa dane danta yaan laga hor imaanin xalwo xirsi isaga wuxuu ku doodaya hadalkiisa waad maqlaysay inaanay habboonayn in guurka dhanka da'da loo fiiriyo waxa weeye qof walba qofkii la-eg inuu guursado weeye wiilku gabar yar ha guursado odagu islaantiisii hore ha iska haysto hadday awalba intay u ahaayeen ha iska haysto marka waxaan qabaa anugu war hoy qof walba qofkii la-eg ha aado oo ha ka leexdo ilmaha yarkaana ha laga leexdo oo yaan la dhibaataynin oo baylahagaad yaan la noqonin dadka ha la nabadgelso hayaab waa xirsa dhuux waad maqlaysaa dooda xalwa ay ka qabto labadan qof ee daadooda kala weynta ee isguursanaya horta marka koowaad guurku calaf waaye arrintaas inaan ku celcelino una dayno inaan labada qofood oo calafku isugu jiro aan laysiseejin karin gabar yar iyo nin weynaa calaf isugu jiri karaa wiil yar iyo islaam weynaa calaf isugu jiri karaa dadaan isba muxuu ahay isku qaaradaha inaa isguursada oon iskuba jinsiyadahayn ayaa isguursada midda weyninka haddaan u daadegno waxaa layidhi muxuu ahaa nin gu kaa weyno ilmu ruxdeed kaa weyn ninka weynu waa ka wanaagsan yahay ninka yar waaye aragnimadu uga wanaagsan yahay dhaqanka reerku uga wanaagsan yahay la macaamilka dumarka kuu macallin ku yahay dhinac walba uga fiican yahaan dhihi karaa yani wax kasta marka dhinac kasta la eego marka waxaa wanaagsan oon ku talinayaa gabdhaha yaryaru inay niman waaweyn guursadaan arrintaas aadaan usoo dhawaynayaa islaamahana maaragtay yani ayagana aan xuquuqdooda loo diidino hadday wiil yar helayso aan laga hor istaagin haye xalwo abwaan xirsid dhuux waad maqlaysaa wuxuu ku doodayaa in guurka labada qof ee da-doodu ay kala weyn tahay in mararka qaarkood ay faa'iido badan ku jirto adigu taa ma u aragtaa inay tahay mid meesha ku jirto maya anu waxaan u arkaa waxa la rabo in la dhiso waa qoys inuu bulshada badiya laga rabo bulshada inay soo badato wax soo saarka dadka wax ka qaalisan male meel kasta ha joogeen america ha joogeen africa ha joogeen meel kasta ha joogeen waxaan dhihi lahay mandayskow wax ilaahay baa irsaaqada bixiye e xooggiinnana aamina wax soo saarkiinnana soomaali iyo dalka idin baahane wax soo saarkiinnana ku dadaala waa ilmaha eh islaanta dhaqaalaha hoosgelin ka leexo beer hadda lacala beeraan beeray haddaysan baxaynin oo ba'ayso wax maa loo ag taagnaan karaa ma jirto dee wax soo saar layn wax soo saarkaasaa laga rabaa waa beer waxaan kula talinaa ummadda gabdhaha yaryar iyo wiilasha yaryarba inay wax soo saar bulshada wax u soo saaraan anaga danay noo tahay dadkana waaweyn danay u tahay inaan anagu dadka toosino oon u sheegno wixii wanaagsan waxaan siinayaa abwaan xirsi dhuux Ee, waa mahadsan tahay horta guurka waa wejiye badan yahay dangalo waxaa weeye ee, nin naaga badan qaba ayaa naagu arkaysaa laba cunug iyo hal cunug iyo haysata Een, waxay u arkaysaa ninkaas maaragtay maadaama inuu nin fiicanna yahay muxuu ahaa waxna uu la qaban karo oo uu ida kaalmayn karo marka ma fiirinayso dumarkii uu qabay oo tirada badnaaye xataa haddaysan ilmo lahayn ama ayba gabar tahay danteeday ka arkaysaa ninkiina way guursanaysaa waxaa la yidhahdaa dangalo Ee, gabdhuhu magac kale u yaqaanin maxay ahayd mose isku rix iyo diriqsata iyo waxbay dhahaan Een, tan kale ee, gabar yaraad qabtaa een, muxuu ahaa xoogaa tabartuna waa kugu yar tahay marka yacni gabara muxuu ahaa een, reer danyara ka dhalatay waxay u baahan tahay iyada iyo qoyskeedaba nin beeli kara ma ka helayso marka wiil yaroon weli shaqaysan nin toban guri ijaar ka qaatay raadsanaysaa oo muxuu ahaa odayoo labaatan wiil u jirta yurub oo lac- lacaga he- badan heli karaan ama ganacsi badan haysta yacni waxa weeye danteedii baa ku jirta soo maaha Ee, midda kale wiilkana wiilka naftiisa duruufo badanaa ku xidhiiri kara Ee, dal qurbaahu joogi karaa jaamacaduu ku jiri karaa shaqa ma uu haayo maxaa u diidaya inuu guursado naag xoolo haysata marka dumarkana waxa lagu guursado xooluhu xubin bay ka yihiin quruxdeedaa ka mida nasabkeedaa ka mida diinteedaa ka mida xoolaheedaa ka mida xoolaheedaa ka mida marka la leeyahay waa inay gabar yar tahay la- lama soconin ee waxaa la leeyahay waa in maaragtay marka xoolihiyaa lagu raacayaa waxaan qabaa marka culayska in laga yareeyo ee, dhallinyarada u baahan dadka waaweyn iyo dadka waaweyn oo u baahan dhallinyarada haye ee, xalwo maxamed odayaashan gabdhaha guursada way jiri jireen waxaa cusub abbaydheele jecel waa nugu soo korortay haddii de bulshadu ay meel mar aysan hoggaankeedu oosan ashahayna waxaan waa soo korreen mogtahay meel walba waxaa ka dhashay dhibaatooyin badan waxaa nugu dhashay hadda he haween inta soo noqday iyo kuwa meelahan ganacsi intaba ka helay ama ninkii hore qabay ka dhintay oo ciyaalkii yarkaay raba inay dhuuxa ka dhuuxaan eber ka dhigaan ma duruuf maba jirto wax la yidhaha ilaahay baa irsaaqada ballan qaaday ma jirto duruuf wax la yidhaha duruufta waxa weeye qofkaan markii ifka lu- la keenaya irsaqiisa lala keena wax la yidhaha duruuf ma jiraan waa danleey danleey nagu soo korortay haye xirse yacni haddii meesha ay khasab u yimaado unbaa dhibaatadu ay tahay mahana haddii raalli ahaansho ay jiraan raalli ahaanshuhu waa qaali wax walbana waxaa xukuma isfahamka labada qof war haddii ninkan siddeetan jirka ama sagaashan jirka ay gabar yaroo afariyo toban jiruhu fahamto oo ay ka aragto danaheeda ma aha in la carqaladeeyo Een, wiilkanina ee, muxuu ahaaye hadduu islaam weyn oo maaragtay siddeetan jira ay isu fahmaan inay isla noolaan karaan marka aniga waxaan xalka u arkaa in laysu daayo lamaanaha isdoorta ama ha kala weynaadeen ama ha kala yaraadeen mar hadday si sharciya oo qaanuuniya oo islaamku qabo ay isku guursadaan anigu waxaan leeyahay dadka dookooda ha loo daayo xalwo maxamed adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay horta guurku waa wax weynoo ilaahay subxaana wa tacaala noo jideeyey een, labka iyo dhadiga u jideeyey waxaa la rabaa fikir badan inuu meeshaas ka dhasho inaad baaritaan badan samaysid in loo meel dayo waxyaabo badan laakiin igu iska guurso iyo meeshaa doonta ku dhac inaysan suurtagal ahayn ila taaniga bulshadaas meesha ka dhalanaysa waxaa la in loo meel dayo or orod waa laga wanaagsan yahay Een, qanaaca bixin bay rabtaa dhaqaale in la raajiyo waa xaaraamtaas ayadu xeersuudhux wuxuu yidhi aalisu daayu yidhi muxuu ku nool yahay hadduu nool yahay wiilku taasaa su-aalihi muxuu ku nool yahay bulshadiina hadal xumuu kala kulmaya gabadha waxaa la leeyahay mm quruxdaada ku qad tii odaga waa yeelkaa guursatay aa la leeyahay mogtahay marka bulshadiina dhibaata ka haysata xagga gurigiina dhibaatada kolley eh, faraxad ma jirto waxaan dhihi lahay anugu islaamta ha guursato nin la-eg waa yeerkeed waa yeerka iyadu ayay tahay nin la-eg ha guursato wiilka yarkaahuna gabar la-eg ha guursado irsaaqada allah bixiye oo irsaaqadii uusan sharaftiisa iyo dadnimadiisa yousan ku baabi'in waxbay haysataa heblaayo facba ficiisa la fiido gurto xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda ay gala qayb galay abwaan xirsi dhuux maxamed iyo xalwo maxamed naxar oo ka tirsan fanaaniinta hoballada waaberi inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
sina abuukar dhegaystayaal aad bay u mahadsantaho xubintii dooda gaaban inala socodsiinaysay haatana nairobi magaalada nairobi waxaa lagu soo bandhigay saddex buug oo ku saabsan mawduucyo kala duwan oo ay ka mid yihiin naxwaha soomaaliga iyo doorka beesha caalamka soomaaliya haddaba wariyahayaga yaasiin ciise wardheere ayaa tegay goobta bandhiga bugaagtaasi ka dhaceen waxaana uu la kulmay qoraa iyo weliba dadkii kale ee ka soo qayb galay munaasabadaasi xafladdaasi oo ay si wada jira usoo qabanqaabiyeen xarunta awjaamaha cilmi baarista iyo daraasaadka afka soomaaliga iyo bahda qaliinlayda ee magaalada nairobi ay ku jira ardada jaamacadaha wax ka barta ayaa waxaa si gaara uga hadlay muhiimadda qoraalkaasi buugaagtu ay leeyihiin iyo sida looga faa'iidaysan karo professor ibraahim faarax bursaliid bismillah waxay ahaayeen yaasin saddex buug oo macno leh waxaa ugu horreeyay asaaska naxwaha af soomaaliga oo ah buug khayru caadi ah oo saldhig u noqonaya in fartii soomaaliga dib loo naqtiimo si rasmi looga dhigo loona fariisiyo haddii ilaah uu dil ogla waa wasaaraddii waxbarashada hidahi tacliin sare soomaaliya iskalahay toddobaatan iyo saddexdii baa muqdisho lagu soo saaray injineerku wuu dadaalay inuu dib u habeeyo oo wax ka xifdiyo inta dowlad u baxda luqadii iyo fartii afkii laga helay labada buog oo kale mid waa iska sheeka xariiro carruurtu aad u anfacaya qaybtiisii koowaad labaadna way jirtay anu horaan u akhristay oo carruuraha hataa qaar ii akhriyey maasha allah buugga ugu xiisaha badan waxaa weeyaan waraabaha iyo mahadhadu rabe waa buug siyaasadeed sarbeeban wacyiga maanta uu dalka maraya jamhuuriyadda iyo guud ahaan beelkusheegta caalamka say soomaaliya u ragaadinayso ka hadlay marka waxaa fiicnaan lahayd in qoraagana lagu dhiirigeliyo fartiina loogu hiiliyo dadkuna ay wax ku fahmaan bal meel xaalka dalka maanta uu maray waa mahadsantahay qoraaga saddexda buug soo bandhigay cabdifitaax cabdulaahi muuse ayaa waxa uu ka hadlayaa bal sababta uu saddexda buug hal mar isugu keenay iyo waxyaabaha ay xambaarsan yihiin buugtan waa saddex buug oo mid waliba macno gaara xambaarsan yahay buug waxaa igu kallifay luqaddii oo luntay oo halaagantay oo daaqadda ka baxday markaan arkay in loo helo wax sal u noqon kara inaan raadiyo ayaa waxay kalliftay inaan qoro buuggii naxwaha soomaaliga ee dowladdii dhexe toddobaatan iyo saddexdii muqdisho ku daabacday raadiyona koobigiisii in la helo buuggii oo dhammaystiran oo sidiisiya oo wax turxaana aan lahayn buugga kale sheeka xariirka ah carruurta maskaxooda in la kobciyo luqaddana la baro ayaan isagana u qoray buugga kale waa buug sarbeeba oo ka tarjumaya waaqaca soomaaliya waxaana isku haystaa oo meesha ku qoran oo igu kalifay waxa soomaaliya ka jira markaan arkay laakiin qofka akhriya ayaa ogaanaya xaqiiqada dhabta ah oo meesha ku jirta xarunta awjaamac oo ka mid a xarumaha waaweyn ee xagga dhaqanka iyo cilmi baarista ayaa iyaduna ka soo qayb gashay xaruntaasi fardowse jaamac yuusuf maxaa buugaagtan saddexdaa kaaga soo baxay iyo abaabulka aad ku jirtaan sidii afka loo xoojin lahaa bismillahi raxmaan raxiim waxaa iga soo baxay buugaagtan kan aan u jeclahayn ay tahay asaaska naxwaha afka soomaaliga runtii waxaa waaye yaasiinow dadkeennii qof walbaba wuxuu iska eesheeganaya wuxuu leeyahay dowlad male kan male laakiin dad ba aad iyo aad u dadaalaya oo wax qoraya oo u baahan in ma aragta la dhiirigeliyo sida hadda uu cabdifataax isagoo intuu isku xiqaamay buugtan usoo wada saaray marka annaga maanta aad baan u faraxsannahay haddaan xarunta awjaama cumar ciise inaanu maaragta la dadaalno oo maaragta la soo bandhigno buugaagta sida annagu aan mar walba ku shaqaynana waxaa weeye qof kastoo soomaaliya oo maaragtay soo bandhiga buugtiisa ayaanu maaragtay la soo bandhignaa aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa siduu u dadaalay aad baana waxaan kaloo ugu mahad celinaynaa v o eda iyo dadkan dhallinyarada ah oo kulli waxaa naga yaabiyey dad waaweynba maleba dhallinyaro keliya a wada timid marka waxay ku tusaysaa dhallinyaradii inay maaragtay hami cusub hayso oo ay rabaan afkoodii iyo maaragtay luuqadoodii iyo dhaqankoodii iyo suugaantoodii inay iyagii daba qabsadaan marka taas ayaa runtii dhiirigelisay aadaana ugu faraxsana buugtan inay ooli doonaan xarunta aw jaamac oo laga gadan doono waaridka waa ku baraarujinayaa hooyo kastaba buugtan inay guriga ku haysato weeye sheeka xariir asaaska naxwaha af soomaaliga iyo ma aragtay buugaag badan oo af soomaaliga aad iyo aad uga tarjumaya si hooyooyinka ay u bartaan heesa ay ugu heesaan ilmahooda oo ay maarad ku dhiirigeliyaan sidaasna weye sida suugaanta lagu gudbiyo dad badan oo dhallinyara abaa doonaya inay buugaag qoraan dhaqaalihii ama tafaftirkii ama waxyaaba badan baa jira xaruntu maxay ka caawin kartaa dadka wallaahi annagu waxaan aad iyo aad uga caawin karaa oo hadda ka horra xataa aan samaynay inaan buugga qofka la akhrino la saxno taasoo wakhti badan innagu aan gelino oo dad badan oo qorayaala ay geliyaan markaan la saxnana aanu sidaanoo kale la gadno buuggii aan ka dhigno wax mar walbaba joogto ah oo qofkii u socda oo aanu ka caawinayno bismillahi raxmaan raxiim magaceyga waa yaasmiin saciid cali waxaan rabaa inaan maadaabaan kasoo qaybgalay madashan quruxda badan oo lagu soo bandhigayo buugaa kala duwan islamarkaasna ku qoran afka soomaaliga ama afka hooyo aan ku faani karo waxaa aniga aan ka helay buugan ah waraabihii iyo mahadhihii raabay buugan runtii wuxuu ka hadlayaa wadaninimo afkii dhiig iyo ama dareemaayo wadanimada iyo dowladda wanaagsan waxa ay leedahay hadal hadal ma dheera waxaan kusoo koobaya in buugagan la gado hadduu alla idmo shukri maxamuud afrax waxaad arkaysaa in dhallinyaradii ay ku dadaalayaan inay buugaagtii qorayaan hadda waxaad ka mid tahay dadka waxna qora warbaafintana wax badan ku soo jiray maxaad ku dhiirigelin kartaa dadka ka soo qaybgalay dayaafadan waxaan ku dhiirigelin lahaa oo aan ku dhihi lahaa waa guul in afkeenii wax walba waa naga dhinteen laakiin hadda waxaa aragtaa buug feerada lagu qabto meel walba hadday tahay hargeysa buug feer garoowe buug feer muqdisho buug feer wax fiican waaye iyo aabbaha af soomaaliga oo jabuuti wax fiican waaye marka waxaan ku dhiirigelinayaa dhallinyarada anigu wiil yaroo aan dhalay oo yurub ku dhashaa ila socda wuxuu gatay bugaagtii saddex buug oo sheeka soomaaliya waa uu gatay waxaan rabaa inuu aqriyo ka yar u aqriyo habeenkii ku seexdo marka waxaan ku guubaabinaynaa in af soomaaliga loo soo noqdo
waa hagaag dhegaystayaal warbixintaasina waxay nala socodsiinaya yaasiin ciise wardheer haatan ah ku soo dhowaada ciyaarihii iyo weliba wararkii ugu dambeeyey halka la kala marayo waxaa magaalada minneabolis nooga soo diray waryahayaga maxamuud mascade
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada barnaamijka faahaftidaada ciyaaraha gabayaanba waxaannu ku soo qaadanaynaa ciyaarta american futboolka loo yaqaano ee suberboolka oo habeenkii xalay ahaa lagu soo gabagabeeyey magaalada minneabolis ee gobolka minnesota sidoo kale waxaan idinku hayaa barnaamijka waraysi aan la yeeshay gabar soomaaliyeed oo nasiib u heshay inay ka mid noqoto dadkii garoonka ciyaarta suberboolka lagu qabanayey gudihiisa galay islamarkaasina ciyaarta goobjoog ka ahaa hase ahaatee aan ku hormaro kulankii xalay iyo natiijadii layaabka laheed ee ka dhalatay kooxaha new england patriots iyo philadelphia eagles ayaa ciyaarta suberboolka ee kama dambaysta habeenkii xalay ahaa fooda isku daray garoonka u s bank ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ka hor intaanay labadan kooxood kulmin waxaa badi warbaahintay dadka ciyaarahan u dhuundaloolahay ay saadalinayeen in kooxda new england patriots ay koobkeedii lixaad ku guulaysanayso macallinkooda bill balajek iyo weliba wiilka kubadda u qaybiya tom brady ayaa lalahaa cidna kama adkaan karto iyagoo dadka badankoodu ay xusuusanayeen koobka ay kooxdu difaacanaysay sannadkii hore siday iga soo guulaysatay kooxda atlanta falcons oo iyadoo daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaarta shan iyo labaatan dhibcood laga sarreeyey ay dib ka soo noqotay islamarkaasina ay koobka sidaasi ugu guulaysatay kooxda eagles ayaa waxaa ka dhaawacnaa ninka isagu kubadda u qaybiya oo isagu sannadkan ahaa ninka meesha wanaagsan keenay oo dhowrka ciyaar ee ugu dambaysay ka dhaawacmay waxaana dad fara badan aanay kalsooni ku qabin nick folis oo ahaa kuwaarabaaga kooxda philadelphia eagles hase ahaatee ciyaartu markay bilaabatay eagles waxay u muuqatay koox guul heli kartay labada kooxoodna waxay soo bandhigeen banooni aad u qurux badan ha yeeshee waxay ku soo gabagabowday afartan iyo hal iyo soddon iyo saddex ooy guusha ku raacday kooxda philadelphia eagles sidaasina waxaa afka ciidda loo daray bill belajek iyo tom brady oo ahaa laba shaqsi oo bahda nfl-ku dhammaantood ay rumaysnaayeen inaan koobkan looga guulaysan karaynin si kastoo noqotaba nick fols oo isagu ahaa ciyaaryahanka kaydka ahaa oo aan kooxdu ku duulin inta badan waxa uu noqday ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa kulankii habeenkii xalay ahaa haddaba ciyaartaasi oo lagu dhigay magaalada minneabolis oo ka mida meelaha ay dadka soomaalidii ugu badan yihiin waddankan maraykanka ayaa dadkii soomaalida ee magaaladan joogay waxay ahaayeen kuwa ciyaarta telefishinada ka daawanayay kuwa iyagu aan warba u haynin iyo weliba kuway u suura gashay ciyaarta gudaheeda inay galaan oo ay garoonka ku sugnaadaan islamarkaasina ay ka mid noqdaan ciyaarta suberboolka loo yaqaano ay adag tahay in si sahla lagu helo tikidkeeda ay fursaddu u saamaxday waxaa cusid mudan in habeenkii xalay ahaa ciyaartaasi tigidhada lagu daawanayay kii ugu raqisanaa uu dhowr kun oo dollar ku dhaafayey haddaba waxaa dadkii ka qayb galay ciyaartaasi daawashadeeda islamarkaasina ka shaqaynaya gudaha garoonka ka mid ahaa leyla cali oo aan jeclahay barnaamijkan kusoo dhawey leyla marka ugu horreysa bal waxaad iga warrantaa adigu garoonka ma shaqo unbaad ka haysay mise ciyaartana waa daawanaysa sideed ku gashay garoonka asalaamu calaykum garoonka aniga labadaba waan ku hayay waana shaqaynayay waana daawanayay waxaan ahay qolada ka qaadaysay bicturada faanka kooxyada dadka taageerayaashooda ayaan bicture ka qaadayn beginning of markay soo gelayeen ciyaaraha markii dambena waxaan ahayn dad daawanaya ciyaarta garta marka sawir qaadaad ahayd ee, adigu marka ee, sawirka miyaad hore u qaadi jirtay oo qof ee, sawir qaadista ku shaqaystaad ahayd mise ee, shaqadan baad aragtay deetana intaad codsataa lagu si Aa, aniga maanan ahayn qof sawirka hor u qaadayo baan waxaan ahay hadda qof oo rajadaas qabo oo ku hanuweyn waana waanan codsaday inaan qaado bigsharadan wayna aa qaateen qolooyinkaga oo superbolka ka shaqeeya Ee, marka adigu dadka ciyaaraha nfl-ka loo yaqaano taageera miyaad ka mid ahayd oo aadka u xiiseeya mise ee, sawir qaadid unbaad rabta inaad iskaga gasho garoon Aa, waxaan ahay dadka superbolka fiirsada oo nflka taageera Waana- waana ku hami weynaay maalin inaan aado superbolka Wa- waa maxa- because ano, waa qaali weeye oo dadka badana ma awoodaan maadaama ku helayo een, fursad fari ah waana ku bandhigayo talentigayga waxaan rabay inaan ka qayb galo wayna ii suurta gashay gudihii markaad gashay oo aad sawirada qaadaysay dabcan gabar soomaaliya oo muslim xijaan baad ahayd sidaan ka arkay ee, sawiradii aad soo gelinaysay baraha bulshadana waxaa muuqatay inaad eh, xijaab xirnayd marka sidee dadku ku arkayeen ee, marka aad sawirada weydiinayso inaad ka qaado oo kale gabadhan xijaaban ee garoonka joogta wax oo haddaad bal iga sheekayso qaabkii ay dadku iyo siday kula dhaqmayeen walaa ani wax caqabada ah maanan la kulmin dadku way faraxsanaayeen waxay ahayd dad daawasho meeshu yimid oo taimkooda iyo lacagtooda meesha soo geliyay markaa bigshar markaa qaadaya weydiin su-aashaasna aad bay ugu faraxsanaayeen anigana waxaan ahay waa inaan soo jiita baan ku talagalay biniaadanka oo mar walba qusub baan muujinaya farxad baan muujinaya ayagana waan way soo dhaweeyey anigana sidaas baa baa usoo bandhigaya barnaamijkayga Eh, eh, leyla haddaan ga- eh, usoo noqono marka ee garoonka gudihiisa iyo qaabka ay wax u soconayeen eh, maxaa kuugu cajiib badnaa waxyaabaha cajiibka intii aad garoonka ku jirtay ee aad la kulantay ama aadan filaynin maxaa ka mid ah Ah, walaa waxay igu cajiib badnaa waxay ahayd sida wanaagsan ee uu us u bandhigeen oo minnesota oo dad intaasoo dad usoo wada dhabeeyeen garoonkaas oo ugu intaasoo dad kasoo qayb gashay lasoo wada dhabeeyey mideeda kale xilliga marka la maraya half timeka sida oo ba- barnaamijka very quick ay usoo bandhigeen stageyada loo keenay dad taageersana in oo dadkii dhan lasoo wada bixiyey muddo yar oo fifteen minute ah baa waxay ku qabteen barnaamij aad u weyn oo anigaba aan la yaabay intaas unoo diyaarsan wada imaatay midaasna waxaa waxay tusaysaa in time iyo bar- waqti badan la geliyey meesha aad bay u qurux badneede Ah, waxyaalo badan baa jiray ba alxamdulilah waxay ahaaday meel oo aan ku faraxsanahay maanta inaan caado oo lifetime qofba mar bay soo martaa soo waa historygi insha allah lagu qorayaa aad baad umahadsan tahay taasi waxay ahayd eh, leyla cali oo ka mid ah dadweynaha soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada minneapolis ee fursadda u helay habeenkii xalay ahaa ciyaartii superboolka ee garoonka u s bank stadium lagu qabtay inay goobjoog u ahaadaan weliba iyadoo marna sawirro qaadaysay marna ciyaarta daawanaysa aad baad umahadsan tahay leyla adaa mudan walaal waa tahay dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha toddobaadkan tan iyo kulan dambe waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo
guud ahaana dhegaystayaal ciyaarahaasa ugu dambeeyey idaacadayada galabnimo laanta af soomaaliga ee v o a oo ay galabta halkan si wada jiray kala socodsiinayeen saare cabdi axmed iyo ani- anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac ciddii wararka iyo warbixinadaas isagaana waxay dib uga daalacan karaan boggayaga internetka ee v o a somali com tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo